Hay'adda Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka Geed Libaax, gobolka Saaxil ee maamulka Somaliland, kaasi oo loogu talagalay inay ka caawiyaan dadka iyo duunyada ku nool deegaankaasi. Ceelbiyoodkan ayaa waxaa soo baxsaday walaalo muxaasiniin ah kuwaasi oo ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka. Cabdikariin Maxamed Nuur oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda Al-Raxma ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka ceelbiyoodka laga hirgeliyay deegaanka Geed Libaax.
Maanta ceelbiyoodka waxaan ku daah furaynaa goobtan oo la yidhaahdo Geed Libaax oo ka tirsan degmada Mandheera gobolka Saaxil. Ceelbiyoodkan oon ka furnay halkan oon meeshan oo hore wax ceela looga qodin ayaa maanta nasiib u yeelatay deegaankan inay ceelkan aan ku qodno. Ceelkan oo looga faa'iidaysan doono wax soo saarka iyo dhinaca xoolaha laga waraabin doono iyo dadka iyaguna ka faa'iidaysan doona insha Allah cabitaankiisa. Ceelkan waa dan guud oo la wada leeyahay cid gaar ma laha dadka deegaanka waxaan kula dardaarmi inay ceelka ay ilaashadaan. Sadaqadan waxaan soo gaarsiisay Caasho Maxamuud Ismaaciil Xirsi oo u waqfiday aabaheed waxaan leenahay ilaahay waalidka sadaqada u soo bixisay ilaahay ha gaarsiiyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo rawdatu min riyaad aljanna ilaahay ha ka dhigo maca shuhadaa wasaalixiin walambiyaa walaasheen caashana waxaan leenahay sadaqadaas meel wanaagsan ayay kuugu dhacday ilaahay adigana dembigaaga ha dhaafo ilaahay ahlu janna ha kaa dhigo ilaahay ha kaa dhigo kuwa ka cabi doona xawdka nabigeena sala allahu calayhi wasalam Qaar ka mid ah dadka deegaanka Geed Libaax ayaa ka mahad celiyay ceelbiyoodka laga hirgeliyay deegaanka iyagoo u duceeyay walaalihii soo baxsaday.
waxaan ugu mahad celinayaa hay'adda iyo dadka een, qanda- soo bixiyey sadaqada waalidkoodu soo bixiyey ilaahay ha ka sisaa i siiyo ilaahay ha ka sisaa i siiyo annagana ilaahay ku, ku afcaal laga yeelo idilkeenba dhammaan eh, waxaan kuwa soo helaya soo qaadeen noo keenayna waa mahad baanu u celinayna waa ugu mahadinayna alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkii naga xidhay inamadii iyo dumarkii soo bixiyeyba alxamdulilah rabbilcaalamiin baan u mahadnaqan imankii haatanna alxamdulilah baan ku jirnaa haddiina noo xidhay mahadallaanu ku jirnaa waalidiintii aan la- loola soo baxayna alxamdulilah rabbilcaalamiin waa u ducaynaynaa allah u naxariisto ilaahay jannooyinka ka waraabiyo kuwii soo bixiyeyna xasanaad badan ilaahay ha u qoro halkii ay ka soo bixiyeenna allah ha u barakeeyo Ceelbiyoodka laga hirgeliyay deegaanka Geed Libaax, gobolka Saaxil ee maamulka Somaliland ayaa waxa uu ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen bulshada deegaankaasi.